waad ku mahadsan tahay dhagaystee inaad maanta nagala soo qaybgashay barnaamijkayagan buugga curaad ee aan ku furanayna barnaamijkani wuxuu yahay buugga loo yaqaano aqoon darro waa u nacab jacayl dhegaysi wanaagsan sheekada aqoon darro waa u nacab jacayl waa sheekafaneed gaaban oo malawaalah waxaa qoray faarax jacmac hawul waxaana la daabacay sanadkii kun sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankii sheekadanu waa sheekooyinka ugu caansan ay soomaalidu taqaano sheekadanu waa sheeko ku saabsan cawrala iyo calimaax haddaba sheekada cawrala iyo calimaax waa sheeko dadka ku dhaqan degaanka maakhir ay aada u yaqaanaan sheekadu waxay ka dhacday ka bilaabanaysaa iyaga oo badda jooga oo safara oo kasoo safraya koonfurta yemanta oo xilliga aad ahayd maxmiyad ingiriis sida u ahaa waqooyiga gobolada waqooyi u ahaayeen waxay usoo socdaalayeen xaggan iyo maakhir oo ah xeebta u dhexaysa xiis iyo maydh xaasaawe iyo madadaalo ayaa ka socotay doonta gabadhan gashaantida ah iyo wiilkan gadhmadowga ahina indhaha iskaga dhacay muddo kabacdi wuxuu buugu inoo qaadayaa iyaga oo ay doontii la qallimayso iyo calimaax oo badbaadinaya cawrada sheekadu intaa kabacdi waxay maraysaa in labadii ruux uu jacayl dhex maro laakiin sidoo kale duruufaha ayaa meesha soo gelaya sheekada anigoon idinka dhooqeynin intiinaan akhrin waxyaaba badan oo aada iga soo jiitay baa jira qoraagu wuxuu qiranayaa araartiisa buugga inuu sheekada buunbuuniyey si uu uga dhigo mid farshaxanimo leh mid soo jiidasho leh mid ay dadku aada iyo aada u xiiseynayaan laakiin waxyaabaha aan tilmaami karo waxaa ka mid a inuu qoraagu isku dayay islamarkaas inuu waxyaabo badan ka hadlo ama uu taataabto kow waxaa ka mid ah faa'iidooyinka wax akhrisku leeyahay iyo waagaasi hadda xasutaan waxa dhigaalkii af soomaaliga ka bacdi waxaa bilaabmay ololihii dadka lagu berayay af soomaaliga ee toddobaatanayadii socday ololahaas qayb ka mid waxaan dareemi kartaa waxaad dareemi kartaa in buugani uu qayb ka qaatay ololeynta qoraalka af soomaaliga laa waayo dad sheekada akhrida waxaad arkaysaa in calimaax aanu ahayn qof wax qoro oo akhriya halka cawralo ka ahayd qof wax soo bartay oo cadan kusoo bartay qaabka wax loo qoro loona akhriyo taas oo jacaylka ay isla yegleelayaan dhaawac u geysan sidoo kale waxyaabaha buuggan aad ka dareemi karto si looga dhigo buug ay dhalinyarta iyo dadka soo kobcaya u akhristaan waxa uu qoraagu qurxiyey qaabka ay dadku qaabka jacaylka dhex maraya cali iyo cawrala sidoo kale si uu buugga u apiil ugu yeelo ama uu ugu yeelo soo jiidasho dadka iyagoo aan arrimaha jacaylka iyo waxyaabahaasi xiisaynayn waxa uu dhinac ka soo geliyey wadaninimada iyo daraawiishtii iyo nafahuridda dalka iyo dadka dhinac kalena wuxuu kusoo darayaa waa waxaa ku jira tixo heesa ah tixo gabaya ah si bulshada inteeda xiisaysa arrimahaasina ay u akhrisan karaan buugga anigoo soo xiga inaya tix ku qoran sheekada baladin akhriyo cawrala ayaa tiri iyada oo ninkii loo guurin rabay diidan ilan xalibay jeclayde guurkii diidayni maanan rabin gobol wadaaggiisa guursi diiday geeliyani maanan gacalnimay haynin oo go'aankii ku siiyey adaa gabagabayn doona buuggani kaalinta haweenku ku leeyihiin bulshada uu ka ballaadhiyey inta sheekooyinka kale ee isla xilliyadaas la soo wariyo ay xusaan kuna celceliyaan cawrolo waxay ahayd gabadh wax qorta waxna akhrida aabaheedna tacliin ugu diray cadan waxay buugga sheekadu bandhigaysaa inay ahayd gabadh maangarata ah aftahana oo maasadana tirisa waxaad xasuusnaataa in sugaanta haweenka ee lasoo tebiyeyna waayadii hore lasoo tebiyeynu naqaan inta badan ayna dhaafsiisnayn buraanbur iyo hawse howleed iyo wax lamid a mudane cawle allahow naxariistee wuxuu ahaa qoraa ka horreeyey dad badan oo xilligaasna noolaa waxaa odhan karaa nin progressive ayuu ahaa waxaana jecelahay inaan buugtiisa kale iyagana qaar mar kale idinla falanqeeyo oo ay soomaalidu aada u wada taqaano sidoo kale jacaylkii calimaax iyo cawrala wuxuu ahaa mid talantaali ah oo ka duwan jacayladii xilligadaas lasoo warin jiray ama aynu maqalno ama caanbaxay tusaale ahaan cilmi boodheri waxa uu ahaa nin meel fadhiya oo tix iyo tiraaba jacaylkiisa iyo dareenkiisa ku cabiraya oo gabadho tirinaya laakiin maha maqlin weli gabay ama s- ay leedahay ama hees ay leedahay hodan haddii aad maqashana fadlan ila soo socodsii waxaa kale oo soo jiitay aragti ka duwan oo ah in in buugani uu qoraagu soo qaatay sheeko am- ama suugaan maad ah oo kaga hadlayo in marka isaga waa gaar ahaan waa cali iyo nin kale oo ay doonta wada saaran ayeen oo hasaawinayay dadkii rakaabka ahaa oo ay midna reer miyiga ka hadlayay midna reer magaalka haddaan soo xigto tixihii markaa ku qoran buugga ee uu cali reer miyiga ku dacaydeynayo wuxuu yidhi waleedaa cuflow reer miyaan doocna garanayne dab la shiday aroortii hadduu daamanka isdhaafsho doqonnimo waa wuxuu codkiis docuga muujaya haddii doog haddii doog ilaah shubo oo duni barwaaqoodo oo doobi caanaha riyaha looga dalab siiyo oo rodol uu doondoon ku helay uga dambaysiiyo isagiyo duqdiisii markaas dowlad la ismoodiye demdemtii hangoolkii ma jiro dareeri maayaane maantaas ninkii danu lahow taasoo hadalkaaga buugga kan waxa nasiib ah inuu qoray markii ugu horreysay aan buuggan akhriyey waxaan ahaa koray waxaanan ku mashquulay qaybtii jacaylka ah laakiin hadeer dheefo kale ayaa ii soo ifbaxay da aad tahay maan iyo jirba haddii aad buugfaneed mala'awaalah rabto inaad akhrido waxaan kugula talin lahaa inaad buugga kan aanad mooganaan waxa weeye aqoon darro waa u nacab jecel waxaan ka baqayaa haddii aan kasii hadla in kaloo badan inaan kaa dhooqeeyo oo aan kaaga dheera sheekada fadlan haddii aad su-aal hayso ama aad comment hayso nagala soo xidhiidh bartayada twitterka some books podcasts waad mahadsan tahay